rasuullada cutubka toddoba-iyo tobnaad
haddaba markay sii dhex mareen amfibolis iyo aboloniya ayay waxay yimaadeen tesalonika meeshaas oo sunagaga yuhuudda ahaa oo bawlos sidii caadadiisu ahayd ayuu iyagii u galay oo saddex sabtiyoodna ayuu qorniinka kala hadlay isagoo caddaynaya oo muujinaya inay waajib ahayd in masiixu silco oo ka soo sarakaco kuwii dhintay wuxuuna yidhi ciisahan aan idinku wacdiyey waa masiixa oo waxaa la rumaysiiyey oo bawlos iyo silaas isku daray qaar iyaga ka mid ah oo ahaa giriig fara badan oo cibaadaysan iyo dumarka madaxda ah oo aan fara yarayn laakiin yuhuuddiya oo ka maseersan ayaa nimanka suuqa ka soo kiciysatay kuwa shar leh urur bayna isu keeneen oo magaaladii baybuuq ka dhigeen oo markay gurigii yasoon weerareen ayay waxay dooneen inay iyagii dadka u soo saaraan oo markay waayeen ayay yasoon iyo kuwo walaalo ah ku hor jiideen taliyayaashii magaalada iyagoo ku qaylinaya oo leh kuwii dunida rogay ayaa halkana yimid iyagoo uu yasoon martigeliyey kuwaasoo dhanna waxay falaan wax ka gees ah amarada kaysar iyagoo leh waxaa jira boqor kale oo ciise ah markaasay dhibgeliyeen dadkii badnaa iyo taliyayaashii magaalada oo waxyaalahaas maqlay oo kolkii yasoon iyo kuwii kale dammiin ka qaadeen ayay sii daayeen oo markiiba walaalihii waxay habeennimo bawlos iyo silas u direen beroya kuwaas oo kolkay meeshays yimaadeen galay sunagoga yuhuudda haddaba kuwaasu waa ka sharaf badnaayeen kuwii tesalonika joogay maxaa yeelay ereygay aqbaleen iyagoo xiise weyn u qaba oo maalin kasta baadhaya qorniinka inay hubsadaan waxyaalahaasi inay sidaas yihiin iyo in kale sidaas darteed kuwo badan oo iyaga ka mid ah baa rumaystay iyo dumar gariig ah oo sharaf leh iyo niman aan farayarayn laakiin kolkii yuhuuddii tesalonika joogtay ogaatay in bawlos ereyga ilaah beroya ku wacdiyey ayay meeshaasna yimaadeen oo qas iyo dhibgeliyeen dadkii badnaa markaasaa walaalihii kolkiiba bawlos u diran inuu tago ilaa badda silas iyo timoteyasna halkaasay weli joogeen laakiin kuwii bawlos ababixiyey waxay isagii keeneen ilaa ateenay markaasay ka tegeen iyagoo silas iyo timoteyos amar u qaadaya inay deg deg u yimaadaan haddaba bawlos intuu ateenay ku sugayey iyagii ruuxiisu waa kacay markuu arkay magaalada oo sanamyo ka buuxaan saas daraaddeed ayuu yuhuuddii iyo nimankii cibaadaysnaa kula xaajooday sunagoga suuqa dhexdiisana ayuu maalin walba kula xaajooday kuwii kula kulmayba waxaana la kulmay isagii kuwo ka mid ah faylasufiinta ee bukuriyiin iyo istoo'ikiin ah qaar baa waxay yidhaahdeen ninkan dawdarka ihi muxuu odhan doonaa qaar kalena waxay yidhaahdeen wuxuu u eg yahay nin ilaahyo qalaad wax ka sheega maxaa yeelay wuxuu dadkii ku wacdiyey ciise iyo sarikicidda markaasay isagii qabteen oo waxay u kaxeeyeen areobagos iyagoo ku leh ma ogaan karnaa waxay tahay waxbariddan cusub oo aad ku hadlaysid waayo waxaad dhagahayaga maqashiisaa waxyaalo qalaad sidaa darteed waxaan doonaynaa inaannu ogaanno waxyaalahaannu waxay yihiin haddaba reer ateenay oo dhammi iyo dadkii qalaad oo halkaas degganaa wakhtigooda wax kale kuma ay dhaafin inay sheegaan ama maqlaan wax cusub mooyaane markaasaa bawlos oo areobaaqos dhex taagan wuxuu yidhi nimankiinan reer ateenay ahow wax kasta waxaan idinku garanayaa inaad tihiin kuwo ilaahyada ka cabsa waayo markaan soo socday oo aan arkay waxyaalaha aad caabuddaan waxaan soo arkay oo kale meel allabari oo lagu qoray waxaa ah ilaah aan la aqoon haddaba waxaad aqoonla'aanta ku caabuddaan ayaan wax idinka sheegaya ilaaha sameeyey dunida iyo waxyaalaha ku jira oo dhanba oo ah rabbiga samada iyo dhulka ma deggana macbudyo gacmo lagu sameeyey gacmo dadna looguma adeego sidii isagoo wax u baahan maxaa yeelay dhammaan isagaa siiya nolosha iyo neefta iyo wax walbaba oo quruun kasta oo bini'aadmi ah ayuu isaga mid dhigay inay dunida dusheeda oo dhan degganaadaan isagoo gooyey xilliyaduu hore u diyaarshay iyo xadadka degmooyinkooda inay ilaah doondoonaan in hadday suurtowda ay haabhaabtaan oo ay helaan isaga inkastoo uusan ka fogayn midkayn kasta maxaa yeelay isagaynu ku nool nahay kuna soconnaa kuna jirnaa sidaasoo kuwo ka mid ah gabayayaashiinnu ay yidhaahdeen weliba innaguna waxaynu nahay farcankiisa haddaba innagoo ah ilaah farcankiisa waa inaynaan ka fikirin in ilaahnimadu ay la mid tahay dahab ama lacag ama dhagax oo lagu xardhay sancada iyo farsamada dadka haddaba wakhtiyadii aqoon la'aanta ilaah baa dhaafay laakiin hadda wuxuu dadka ku amrayaa in dhammaantood meel kastaba ha joogeene ay soo toobad keenaan maxaa yeelay wuxuu dhigay maalin uu dunida si xad ah ugu xukumi doono ninkuu doortay taasoo uu dhammaan ugu caddeeyey sarakicidda uu isagii ka soo sarakiciyey kuwii dhintay haddaba kolkay maqleen wax ku saabsan ka soo sari kicidda kuwii dhintay qaar waa ku qosleen laakiin qaar kale waxay yidhaahdeen mar kale ayaan waxaan ka maqli doonnaa haddaba bawlos waa ka dhex tegey iyagii laakiin niman baa raacay isagii oo rumaystay kuwaasoo ay ka mid ahaayeen diyonusiyos kii areopagos iyo haweenii la odhan jiray damaris iyo kuwo kale oo la socdayba